بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتفسير القرآن الكريم كريم سورة التغابن والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله إلهي كبق مؤمنين تيي ما استطعتم انت أودان أي ابذلوا أيها المؤمنون في طاعة الله ilaahay daacadiisa awooddiinna iyo karaankiinna ku bixiya naftiinna lidinkuma mashaqaynayo maa laa tutiiquuna waxaadan awoodaynin mufasiriintu waxay yidhaahdeen haadaa fi lma'muuraat waa waxyaabaha ilaahay ina faray iyo wa fadaa'il alacmaal insaanku wuxuu kala imaanayaa wixii uu awoodo inuu la yimaado amaa wixii ilaahay noo naga xarimay waxaa lagama maarmaana kulligeed in laga fogaado oo lama dhahayo waxaa weeye manhiyaadkiina fog ka fogaada ma statactum maxaale in waxa ilaahay uu nahaye laga fogaado kaasi waa la awoodaa waxaa waa iska daa wa amaa fi lmaxduuraati falaa budda min ijtinaabihaa bilkuliya wayadullu calayhi waxaa tusaya maa ru'ya wixii laga wariyey can innabiyi sala allahu calayh wasalam nabigii ilaahay annahu qaala wuxuu yidhi idaa amartukum biamrin haddaan amar idin faro fa'tuu bihi fa'tuu la kaalaya minhu amarka ma istatactum wixii aada awoodaan wamaa nahaytukum canhu waxaan idinka reebana fajtanibuuhu ka fogaada oo ma istatactum isaga lama odhanayo wasmacuu maqla waxaa weeye waxaa laidinku wacdinayo wa atiicuu waxaa laidin farayana ateeca iyo waxaa laidinka nahyinayo wa anfiquu waxaa weeye nafaqeeya oo bixiya khayran khayr buu yakun khayran khayr buu idiin ahaanayaa lianfusikum idinka naftiinna waman qofkii yuuqa laga ilaaliyo shuxa nafsihi naftiisa bakhaylnimadayda ilaahay uu ka badbaadiyo oo deeqsi noqdo fa ulaa'ika kuwaas hum iyaga keligoodba almuflixuuna liibaanay faqad faaza bikulli matluub wax la rabo oo dhan ayuu ku liibaanay in tuqridu llaaha ilaahay haddaad amaahisaan qardan amaa xasanan oo wanaagsan yudaacifhu ilaahay wuu idin labanlaabayaa lakum idinka wuu idin labanlaabayaa wallaahu allana waxaa weeye in tuqridu llaaha qardan xasanan yudaacifu lakum ilaahay wuu idin labanlaabayaa wa yakfir lakum wuu idin dhaafayaa wallaahu allana shakuurun allihii shukriyo weeye oo ninka ilaahay qofka muxsinka ina allaha shaakirun caliim waa kaan ku soo maray suuratu baqarae wallaahu shakuurun ilaahay isagoon cibaadadeenna iyo nafaqadeenna iyo waxeenna uuna waxba ku falaynin uu muxuu ahay weelna ka buuxsanaynin yuu wuxuu ku odhanayaa waad mahadsan tahay wallaahu allana shakuurun kii mahadiyo weeye xaliimun oo dulqaad badan qofka muxsinkaa ilaahay waxaa weeye wuu ku mahadinayaa kan kaleetana cuquubada ummadda dejinaya eh waxaa weeye wuu u dulqaadanayaa iyagoo dunuubtooda ay badan tahay caalimulghaybi caalimulghaybi waxa maqan oo innaga inaga maqan ilaahay isaga waxba kama maqna caalimulghaybi waxa innaga inaga maqan wuu ogyahay waashahaadati waxa inagu aan arkayna oo aan ognahayna wuu og yahay ilaahay alcasiizu allihii haaliba weeye alxakiimu oo falsan weeye alla subxaanahu wa tacaalaa bismi illaahi araxmaani araxiim yaa ayuha annabiyu idaa طallaqtum اnnisaa'a waxaa weeye suuratu طalaaq waxay furidda suuraddeedii madaniyatun madiinay ku soo degtay wa aayaatuhaa aayaadkeedana waxaa weeye isnataa casharata casharata waa laba-iyo toban aayadood suuratu dalaaq suuraddan loo bixiyey waxaa weeye suuratu nisaana waa la yidhaahdaa waa haweenka suuradoodii assuqraa tii aynu soo dhaafnayna suuratu nisaa alkubraa baa la yidhaahdaa suuratu dalaaq madiinay ku soo degtay waxay ka hadashay axkaamta shareecada ee xidhiirka la leh labada lamaanaha iyo axwaashooda iyo axkaamtooda axkaamta dalaaqday ka hadashay oo sunniga ah iyo sida muxuu waxaa weeye dalaaqa sunniga ah sida wax loo furayo iyo dalaaqa wixii ka ratibmaya oo ka dhalanayo oo ciddadii ah oo nafaqadii ah oo gurigii ah iyo wa ujri lmurdici iyo tii nuugi- nuujinaysay waxyaabaha la siinayo iyo axkaam kaleeto aayaddu suuraddu waxay ka hadashay marka ugu horraysaba dalaaqa si yaa laga hadlay dalaaqaasoo u qaybsamo ku sunni ah iyo dalaaq bidci ah waxay fartay mu'miniinta in ay qaadaan jidka toosan ee muxuu afdalu turuq oo cinda tacaduri ist- istimraari alxayaati zawjiya qofka labada lamaanaha isqaba hadday wada noolaan waayaan oo meeshii mawaddatan wa raxma litaskunuu ilayhaa hadday jaxiiman laa yutaaqu ay isu beddesho oo inay kala tagaan ay- ay doonaan waxaa weeye jidka ugu wanaagsan inay u maraan wadacad waxay ugu yeertay ilaa tadliiqi zawjati zawjadaa in la iska furo fi lwaqti almunaasib waqtiga ku habboon cala alwajhi almashruuc sida ilaahay uu jideeyey waa inuu ku furo iyadoo daahira oon xayd qabin oosan u galmoonin kaa weeye kan sunniga ee la rabo waxaa weeye qofkii xaaska ahaa ha iska furo iyadoo daahira waxaa weeye maxaa loo iyadoo daahira marka ay daahirka tahay uu furay duhurkaas koow baa looga odhanayaa haddana xayd kalaa imanaya duhurka labaad labaa looga odhanayaa haddana xayd kalaa imaanaya duhurka saddexaad markuu dhammaadaba waxaa weeye ciddadeedii way go'day marka sidaa daraaddeed qur'aanka waxaa u dadaalayo muddadaa yar buu la xarbinayaa sida ilaahay uu dadka uu la rabo haweenka iyo waxa muxuu ahay dadka ay samaynayaan khaasatan ummaddeenna soomaalida wax kala fog weeye Qur- qur'aankii wuxuu ku dagaalamayaa haweenaydii muxuu ahay oo dhici karto wa- saddex saddex caado intay kaga dhacdo waxaa yaa laleeyahay ha ku dheeraynina iyaguna markaasa intay iska dha- safraan yaa muxuu ahay toban sano iyo wixii ka badan bay iska maqnaan hadday rabaan marka way kala fog yihiin humma yatrukuhaa wuu iska dhaafayaa ilaa inqidaa ciddatihaa markii uu daahir ku furay oosan una galmoonin ciddadeeda ha go'de eh hal dalaaqna uu ku furo markaasuu muxuu ahay ciddadeeda ha go'dee wuu iska daynayaa marka intaasoo fursuu haysa- ha- yuu haystaayo rajciyad hal dalaaq buu ku furi iyadoo daahirana wuu furi isagoon u galmoonin buu furi ciddada intay ku jirto hadduu rabo wuu soo ceshan hadday ciddadeeda ay go'dana way kala furmayaan laakiin isaga oo cid kale ayn dhex gelin ayuu mar labaad guursan karaayo wixii ugu haray ayuu ku qabaayoo meher horlaa loo meherinayaa fursooyinkaasoo dhan ayuu islaam ka jideeyey tawajuhan ilaahiga oo ragga loogu yeerayo inayna ku degdegin furidda oo muxuu ahaayey ayna xarigga oo xarigga guurka inayna horay u gooynin maxaa yeelay fa ina atalaaqa abqadu alxalaali ila allaahi wax xalaaloo ilaahay uu ka necab yahay furitaan ma jiro haddayna daruuro ayna keenaynin lamaba banneeyeenba in la furo maxaa yeelay qoysas baa meesha ku dumaya suuraddu waxay inoo inoogu yeedhay inaan ciddada koobno ilaa ay ka dhammaato si aynay nasabyaalku isugu darmaninoo tii hore oo ciddadii tirsanaysoo dhici karta inay uur leedahay inaan ku kale intii lagu meheriyo uu ilmihii aan hadhow isaga loo tiirinin ama si ayna ciddadii ugu dheeraanin qofkii la furay oo dhib halkaa uga imaanin suuraddu waxay ka hadashay ciddada axkaamteeda midda oo waxaa dhiiggii uu ka tegey oo dhiiggii uu ka tegayoo ama weynan buu uga tegey ama jiru ka- yaa ka kaxeeyey iyo tan yaree weliba aan xaydin sidee bay u ciddo tirsanayaan iyo tan uurka leh wuuna caddeeyey isagoo weliba ina tawjiihiyey waxaa laga hadlayoo kale oo soo noqnoqotay ilaahay cabsidiisa in muxuu ahay marka sidaasoo kale la isugu murgo oo la isugu xumaado taqwada ilaahay markaasay imaan ma aha dadku taqwada say u qabaan inuu qofku muxuu ahaayey uu tukado ama qur'aan uu akhristo keliya taqwada ma aha taqwada tan ugu adag ee ugu fadli badan waxaa weeye markii dadku iskhilaafaan oo isku xumaadaan oo muxuu ahaayey ay isku rafaadaan qofka ilaahay ka cabsanayo oon waxba cinaadaynin oon cidna ka aargudanaynin oo ilaahay ka baqayo kaasaa taqwo leh suuraddii marka waxay inooga digtay in aan muxuu ahay ilaahay xuduuddiisa aan ku xadgudmo ku xadgudubno ummadihii hore ee tegey iyo wixii ku dhacayna way inooga sheekaysay marka waxaa weeye suuraddani ee sababu nusuullo badan ayaa ku soo arooro ilaa saddex ah waxaa weeye sababka ugu horreeyo imaamu bukhaari wuxuu wariyey anna cabdallaahi bni cumar tallaqa imra'atahu xaaskiisii ayuu furay wa hiya xaa'idun iyada oo dhiig qabto fa dakara daalika cumaru aabbihii oo cumara lirasuulillaahi buu u sheegay sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ninkii cabdulaahi ibnu cumaraha xaaskiisii iyadoo xayd qabto ayuu furay fatahayada rasuuluullaahi sala allahu calayh wasalam nabigeenni wuu ciishoodo wuu cadhooday humma qaala wuxuu yidhi liyuraajichaa ha soo celiyo humma yamsikhaa ha haysto xataa tadhura inta ilaa ay daahir ka noqoto humma taxiida ay ka xaysho oo fa tadhura ay ka daahir noqdo fa in badaa lahu haddii ay hadday u muuqato an yutalliqahaa inuu furo falyutalliqhaa ha furo daahiran iyadoo daahira qabla an yamusahaa intuusan taabanin fa tilka taa alciddatu ciddadii weeye allatii ciddadii amara biha allaahu ilaahay uu faray dadka casa wajal kaasi waa riwaayada sababu nusuulka ugu horeeyo sababa nusuulka labaad waxaa weeye wa ruwiya can anas waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi tallaqa rasuuluullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay xafsa binti cumar buu furay fa atad ahlahaa bay u timid fa anzala allaahu tacaalaa ilaahay wuxuu soo dejiyey yaa ayuhannebiyu nabiganow idaa tallaqtumu nnisaa'a dumarka haddii aad furtaan fa talliquuhunna fura liciddatihinna ciddadeeda u fura fa qiila waxaa lagu yidhi nabigeenna raajichaa soo celi xafsa fa innahaa sawaamatun waa mid soon badanoo qawaamatun oo salaatuleyl u taagan wa hiya min aswaajika xaasaskaaga ay ka mid tahay iyo wa nisaa'ika haweenkaaga filjannati jannada dhexdeeda wa ruwiya waxaa la wariyey annahu lamaa nasala qowluhu tacaalaa ilaahay qowlkiisii markuu soo degay oo suuratulbaqara ah waalmutallaqaatu haweenkii la furaya tarabasna ha sugeen bianfusihinna naftooda halaathata quruu qaala jamaacatun waxay tidhi oo min asaxaaba yaa rasuula allaah famaa ciddatu man laa qur'a lahaa qof aan xaydba lahayn maxay ku cidda tirsanaysaa min sikarin yaraan ow kibarin weyni fa nasalad waxaa soo degtay wallaahi haweenka iyo isna ka quustay min almaxiidi xaydka oo uu ka go'ay oo min nisaa'ikum in irtabtum haddii aad shakideen fa ciddatuhunna waxaa ciddadoodu halaathatu ashhurin waa saddex bilood marka suuradda axkaantaasoo dhan ayay inoo caddaynaysaa bismillaahi ilaahay magiciisa allihii alraxmaani ee naxariista guud naxariistay allihii alraxiimi naxariista khaaska ah qiyaamaha mu'miniinta ku khaas yeelay ayaan magiciisa ku bilaabayaaye yaa ayuhannebiyu nabiganow idaa tallaqtum inta keligii loo yeedhay yaa haddana jamac laga dhigo idaa tallaqtum baa le adiga iyo ummaddaada idaa tallaqtumu nnisaa'a haweenka inaad furtaan haddaad doontaan waa khitaab ama hadal oo nebiga loo jeediyey xukumkuna waa caam dhawaaqa isaga loo dhawaaqayna waa tacdiim oo nebiga la weynaynayo weeyaan oo lafduljamaaca loogu dhawaaqay tallaqtumna waxay tacdiiman wa tafkhiiman haddii aad adigiyo mu'miniinta aad doontaan inaad haweenka furtaan fatalliquuhunna fura liciddatihinna ciddadooda u fura wakhti ay ciddada tirsan karaan oo iyagoo daahira oon daahirnimadaana lagu taabanin maxaa le haddii lagu taabto waxaa dhici kara inay uur qaaday markaa ciddada ay sagaal bilood ay ilmaha ilaa ay ka dhasho ay markaa ay ciddadii tirsanayso taana iyada iyuu dhib ku yahay gabadhaasuu dhib ku yahay marka wuxuu yidhi liciddatihinna u fura ay fatalliquuhunna mustaqbilaatin iyagoo qaabilaya oo looga tirinayo koow loo dhahayo liciddatihinna ciddadooda wadaalika fi duhri waa iyagoo daahira walaa tatluquuhunna ha furina fil xaydi xaydka ha ku furina ay daahiran min hayri jimaacin waxaa weeye iyagoo daahira oo aanan loo galmoonin ha la furo siduu xadiidka nabiga uu yidhi falyutalliqhaa ha furo daahiran iyadoo daahira qabla an yamusahaa intuusan taabanin fa tilka alcidda ciddadii weeye allatii amara allaahu tacaala uu faray an yutallaqa laha annisaa'u inamaa nuhiya can talaaqi almar'ati waxaa qofkii in la furo waa la nahiyey waqta alxaydi lianlaa tatuula calayha alciddatu ciddada si ayna ugu dheeraanin oo fatatadarara ay ku dhibtooto lianna xaalata alxaydi munafiratun lizawji horta ninka waxaa islaantu markay xaydka qabto dabeecadeedii oo dhan baa doorsoobaysa nadaafadeedii waxaa qof cadhaysan oo iska kacsan oo nadaafadeedii aan u aabayeelaynin ayay noqonaysaa marka waxaa weeyaan dalaaqa waxyaabaha sababayo waa qofka dabeecadiisiioo isbeddeshay oo meeshii lagaga yiqiinay muxuu ay deganaan iyo cadho la'aan cadho iyo wax kale laga soo daayey tajcaluhu ninkii waxay ka yeelaysaa yatasaracu fii talaaqihaa dalaaqeeda inuu ku degdego bikhilaafi maa idaa kaana daahiran wa kownuhu lam yujaamichaa daalika tuhru lianlaa yaxsula min daalika alwad'u u tegiddaa waa inuusan xamli ka dhalanin oo fa tantaqila alciddatu min alxaydi xaydkii way ka guuriyo ilaa wadci alxamli wa fii daalika dararun baa ku sugan dhibaato wa axsul ciddata ciddadana kooba adbituuha wa akmiluuha halaathata aqraa' kaamila lianlaa takhtalita alansaabu say nasabku isugu dhex darmanin wattaqullaaha suuraddan yarta ah oo weliba dalaaq iyo guur iyo waxa iyo furid laga sheekaynayo bal inta ilaahay taqwadiisa ay ku soo celceliso soo arag inaan taqwada shacaa'irul islaamka keliya looga jeedin ee bal axkaamta iyo marka la isku murugo wattaqullaaha ilaahay ka baqa rabbakum rabbigiin ka baqa laa tukhrijuuhunna markaad aad furtaan ha ka bixinina min buyuutihinna guryahooda ha ka saarina guryihii aad joogeen eed ku furteen ha ka bixinina walaa yakhrujna iyaguna yay bixin ilaa an ya'tiina inay la yimaadaan ma ogiye bifaaxishatin foolxumo mubayinatin oo cad hadda sida aan ognahay caadada xataa hadduu ninka iska dayn lahaa naag miyaaba maba joogayso guri lagu furay way cadhaysantahay iyadaaba alaabteeda urursan oo iska baxaysa oo mana yeelayso ilaahay hadalkiisa oo walaa yakhrujna uu yidhi yayna bixin iyaguna maxaa yeelay waa diin inay halkaa fadhido oy ku ciddo tirsato walaa yakhrujna yayna bixin ilaa an ya'tiina inay la yimaadaan haweenkaa la furay ma ogi bifaaxishatin mubayina guryihii lagu furayo ku ciddo tirsanayso yayna ka bixin ilaa idaa qofka oo la furay inay xumaan ku kacda ma ogiye xumaantaa waxaa yidhaahdeen ka zinaa hadday sinaysato markaa xaddaa laga soo oogaya way baxaysaa waxaa kale oo muxuu ahaayey waxaa ilaahay wuxuu nahiyey subxaana wa tacaala an yukhrija arajulu almar'ata almutallaqa min almaskani aladii tallaqahaa fiihi ninkiina waxaa laga nahiyey inuu ka bixiyo wanahaa hiya an takhruja biikhtiyaarihaa marka inay gurigaa lagu furay bannaankiisa ay ku hoyato uma bannaano inay maalintiina ka maqnaato ilaa lidaruurati tasaruf inay waxyaabo howlo soo qabsanaysa ma ogiye maalintiina inay ka maqnaato uma bannaano wadaalika lixifdi nasabi nasabkaa la ilaalinayaa wa siyaanati almar'ati haweenaydaasna waa la dhowrayaa marka waxaa weeyaan ilaa an ya'tiina bifaaxishatin mubayina waxaa weeye maxaa loo jeedaa bay culimmadu yidhaahdeenoo qaar waxay yidhaahdeen waa zinadaa qaarna waxay yidhaahdeen maya qaraabadii ninkii waa inay dhibto maca alashaari wa badaa'ati lisaani inay car waa qof la furay oo cadhaysane inay dadkii ninka la dhashay ay ku caraatanto marka waxaa weeyaan ha iska baxdo wuu dhacayaa sakankeedii ilaa an yax- yafxushna calaykum ayaa qira kale ahayd wa tilka taa aan saa soo sheegnay oo ciddadii lagu furo ciddadiina la koobo gurigiina ayna ka bixin idinkuna aydan bixinin xuduudullaahi waa ilaahay axkaamtiisii ilaahay shareecadiisii weeye ilaahay maxaarimtiisii weeye ciyaar ma ahe waman yatacadda qofkii ka tallaabo xuduudallaahi ilaahay seerihiisa faqad xaqiiqee dalama nafsahu naftiisii buu dulmiyey axkaamtaa qofkii ku tunto oo muxuu ahay ka faqad dalama nafsahu maxaa yeele ciqaab ayuu u bandhigay naftiisana wuxuu ka tagsiiyey inuu inuu qofkaas soo ceshan karo maxaa yeelay hadday isyar agjoodagaan inay intuu ilaahay wixii oo dhan meesha ka saaro ay isa soo ceshadaan baa dhici kara lahayd wa haadaa tashdiidun fii man yatacaddaa talaaqa asunnati ayaa la hadiday ilaahay wuxuu idhi laa tadri ma ogid lacalla allaaha ilaahay wuxuu mudan yahay kan wax maqlayow yuxditu inuu soo darisiiyo bacda daalika ka markaa ka bacdi amran amar kale inuu ilaahay keeno haddii qofkii guriga loo daayo la furay oo waxay cadhadii inay meesha ka baxdo nacii ay isnacbayn iyo karaahadii uu karaahanayay in ilaahay bedelo oo markaa uu ka- kaba qoomamoodo oo uu soo ceshado oo k- karaahadii uu nacayayna ilaahay meesheedii maxabbo uu keeno fa idaa balagna ajalahunna marka waa la furay gurigiina way joogtaa fa idaa balagna ajalahunna hadday dhowaato inuu ciddadiisii ay sii go'ayso oo saddexdii duhura hal duhura un uu ka soo haray calaa inqidaa'i alcidda waxay fa amsikuuhunna haysta oo soo ceshada bimacruufin si wanaagsan oo inaad si fiican u qabtaan oo nolol horle aad bilowdaan waxaa weye is- u haystoo soo ceshada oo oo- oo- oo- ha u qa- ha u haysanina inaad kadeedaan ood cadaabtaan oo haddana markaad soo celiso haddana mar labaad aad furto oo haddana ciddo aad ku dheerayso oo faariquuhunna iska dhaafa ciddadii ha iska go'do bimacruufin si wanaagsan ama si wanaagsan waxaa weeye alimsaaku bilmacruuf huwa ixsaanu alcushrati wa tawfiyati annafaqa inuu si fiican ula macaamulo nafaqadan uu u oofiyo isagoo aan dhibaynin taasuu ilaahay noo sheegay wa ashhiduu markhaati geliya markii aad soo ceshanaysaan ilaan waad furtay soo ma aha intayna ciddadii ma- gu-in baa damacday inaad soo ceshato markhaati u yeel wa ashhiduu markhaati geliya daway cadlin laba caadila oo minkum idinka idinka mid a day wa ashhiduu cinda talaaqi markii aad furaysaan aw irajcati markaad soo ceshanaysaan shakhsayni laba qof oo min ahli alcadaalati waalistiqaamati dadka oo caadilka ah oo diintana ku toosan oo aad diintooda iyo ammaanadoodana aad ku kalsoon tihiin waxaa weeye in sidaa markhaati loogu yeelo waa sunno cinda abi xaniifata wa ashhiduu idaa tabaayactum oo kale ayuu la mid yahay buu yidhi waxaa weeye waa waajib waajibun fi rajcati marka la soo celinayo waa waajib manduubun ilayhi fi lfurqati imaamu shaaficina wuu kala qaadayo markaad furaysana inaad markhaati u yeesho waa sunno markaad soo ceshanayso inaad markhaati u yeeshana waa waajib wa aqiimu shahaadata kuwii markhaatiga galayow wa aqiimuu ooga oo guta ashahaadata markhaatigana lilaahi liajliillaahi waxbaa ha ka bedelina qofna ha ku cinaadina khaalisan liwajhi illaahi tacaalaa min hayri tabdiilin walaa takhyiirin waxaa weeye idinkoon waxna ka bedelin waxna muxuu ahaaye ka doorinin wa duuna muraacaatin lilmashhuudi lahu aw ilmashhuudi calayhi waxba ha fiirina qofka loo markhaati kacayo kan lagu markhaati kacayo daalikum kaas yaa yuucadu lagu waaninayaa bihi kaa sidaa la soo sheegay man baa lagu waaninayaa kaana ahaaday minkum idinka yu'minu kii rumeeyey billaahi ilaahay rumeeyey iyo walyowmi maalintii alaakhiri haada aladii sharacnaahu kaa aan jidaynay oo axkaamta ah waxaa ku intifaacaya oo ku waansamaya al- waxaa weeye almu'minu aladii yakhsha allaaha mu'minka ilaahay ka baqayo oo xisaabtiisa iyo ciqaabtiisa daarul aakhira ka baqayo waman yattaqi allaaha qofkii ilaahay ka baqo yajcal lahu ilaahay wuxuu u yeelayaa makhrajan wax alla wixii dhibaato u yimaado meel uu uga baxuu ilaahay u yeelayaa fiiri taqwadan waa middaas dadkaa isfuray oo isu dulqaato oo iscafiyo oo xaqad ka tanaasulo oo kaasaa taqwadan hadda loo jeedaa waman yattaqi illaaha ilaahay qofkii ka cabsado yajcal ilaahay wuu u yeelayaa lahu qofkaa makhrajan meel uu wixii xiriiri oo dhan baa ilaahay ka saari wayarsuqhu ilaahay baa irsaaqaya min xaysu meel laa yaxtasibu uusan waxba ka filaynin ilaahay qofkii muraaqabeeyo oo cinda xuduudihi istaago ilaahay wuxuu u yeelayaa min kulli hammin farajan wa min kulli diiqin makhrajan wayarsuquhu wuxuu ka irsaaqayaa biwajhin laa yakhturu bibaalihi walaa yaclamuhu meel uusan waxba ka filaynin oosan ogayn qaala mujaahid wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa cinda ibni cabbaas ibna cabbaas baan ag joogay buuhi ninka mujaahid la yidhaahdo fa jaa'ahu rajulun nin baa u yimid fa qaala wuxuu yidhi innahu tallaqa imra'atahu xaaskiisii inuu furay buu u sheegay halaatan saddex baan israaciyuu yidhi fa sakata wuu aamusay cabdulaahi ibna cabbaas xataa danantu ilaa aan uga maleeyo annahu raaddahaa ilayhi inuu u soo celin doonaba huma qaala wuxuu yidhi yantaliqu wuu tegayaa axadukum midkiin fa yarkabu wuxuu fuulayaa axmuuqatahu axmuqnimadiisa iyo doqonnimadiisa iyo dabbaalnimadiisa huma yaquulu wuxuu odhanayaa yabna cabbaas yabna cabbaas buu odhan wallaahu tacaala yaquulu ilaahay wuxuu leeyahay waman yattaqi illaaha qofkii ilaahay ka baqo yajcal lahu makhrajan meel uu ka baxuu u yeelayaa makhraj wa innaka adiga lam tattaqi illaaha ilaahay kama adan baqin falaa ajidu laka makhrajan anigu meel aad ka baxdo kuuma hayo casayta rabbaka rabbigaagii waad caasisay wa baanat minka imra'atuka qofkaagina wuu kaa furmay dalaaq saddexa yuu kaaga furmay waxaa weeyaan aayaddu waa caam aayaddu waa caam waa aayad guud laakiin sababu nusuulkeeda waxay ahayd fii coof ibni maalik alashjaciyi nin la yidhaaho coof ibnu maalik al ashjaciyi reerkaa u dhashay asara way qafaasheen almushrikuuna gaaladii yaa ibnahu wiilkiisii qafaashay fa ataa rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay buu u yimid oo washakaa ilayhi alfaaqata dhibaatuu u sheegtay wa qaala wuxuu yidhi ina alcaduwa cadowgii asara ibnii wiilkaygii buu qafaashay wa jasacad ummuhu hooyadiina aad bay u argagaxday famaa ta'murunii maxaad ifari lahayd fa qaala sala allahu calayhi wasalam lahu maalik wuxuu ku yidhi ittaqi illaaha ilaahay ka baq oo wasbir iska sabir wa aamuruka waxaan ku farayaa iyo wa iyaaha xaaska xaaskaagaba an tughiraa inaad badisaan min qowli laa xawla walaa quwata ilaa billaah fa facala sidii buu sameeyey huwa wamra'atuhu fa baynamaa ninkii maalik cawf ibni maalig ahaa fa baynamaa huwa fii beytihi id qaraca ibnuhu albaaba waxaa wiilkiisibaa iridda soo garaacay wa macahu mi'atun min alibili isagoo boqol geela wato hafala canha alcaduwu cadowgu ay halmaameen fastaaqahaa markaasuu soo kaxaystay fa nasalad waxaa degtay waman yattaqi illaaha ilaahay qofkii ka baqo yajcal lahu wuxuu u yeelayaa makhrajan meeluu ka baxo wayarsuqhu wuxuu ku irsaaqayaa min xaysu meel laa yaxtasib uuna waxba ka filaynin waman yattaqi illaaha ilaahay qofkii ka baqo waman yatawakkal qofkii tala saarto oo arrintiisa u dhiibto cala allaahi fa huwa xasbuhu ilaahay baa ku filan qofkii amarkiisa ilaahay u bandhigo ilaahay wuu ka kaafinayaa wuxuu ahaayey wixii uu hamiyey isagoo asbaabta qaadanayo tawakulka waxaa weeye al akhdu bilasbaabi inaad shaqaysato ma diidayso inaad shaqaysato ma diidayso waxaa weeyaan asbaabta inaad walakhdu bilasbaab laa tunaafi tawakul liannahu ma'muurun bihi walaakin laa yactamidu cala alasbaab wa fi lxadiidi waxaa ku sugnaa low low tawakkaltum haddaad tala saaranaysaan cala allaahi ilaahay xaqi cala allaahi ilaahay korkiisa xaqa tawakulihi tawakulkiisii xaqa ahaa larasaqankum wuu idin irsaaqi lahaa kamaa yarsuqu tayra shimirta suu irsaaqo taqduu way kallahaysaa khimaasan iyagoo bog dhuubanoo bog laalan wa taruuxu bitaanan iyadoo dheragtay ayay soo hoyanaysaa haadaa wabillaahi tawfiiq